fiican dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka haweenkeena oo toddobaad kasta xilligan oo kale aad ka dhagaysataan rediyo hemilo barnaamijka haweenkeena waxaan kusoo qaadanaa muwaadiican isleenahay waxa ay ka hadlayaan ama macluumaad u kordhinayaan haweenkeena soomaaliyeed iisooyaalka mid ka mid ah haldoorada dumarkeena si inaga iyo jiilka inaga dambeeyaba ugu noqoto dhiirigelin toddobaadkan waxaad ku maqli doontaan in xubka gadaashiisa biyo ay ku awurmaan xukuumaka sabab u yihiin taasna ay keento cunugii inuu maqli waayo oo hadhow gadaal dambe lagu baraarugo inuu cunugan uu wax maqlaynin ama maqalkiisa aada u hooseeyo saameyn intee dhan ayuu carruurta ku leeyahay caabuqa ku dhaca quumanka iyo sooyaalkeedii nololeed fartuun cabdisalaan xaaji aadan oo ahayd haweenay u ololaysa nabadda waxbarashada iyo xuquuqda aadanaha tabintii soo saaristu waa anigoo hanaa maxamed ah farsamadan waa ibraahim cali soo dhowaada dhegaystayaal isku soo laabad wanaagsan goordhow ayaan idiin bilaabi doonaa waraysiga aanu ku eegayno saameynta caafimaad ee uu carruurta ku leeyahay caabuqa ku dhaca quumanka balse markan sooyaalkeedii nololeed fartuun cabdisalaan xaaji aadan oo ahayd haweenay u ololaysa nabadda waxbarashada iyo xuquuqda aadanaha taariikhdan waxaad ka heli kartaan buugga haldoorada haweenkeena uu qoray wariyo qoraa maxamed sheekh yusuf baari caysho nuur aadan ayaa inoo eegaysa fartuuna cabdisalaam waxa ay ku dhalatay kuna kortay soomaaliya elman cali axmed oo ahaa hal abuure iyo u ololeeya arrimaha nabadda ayay u dhaxday waana hooyo saddex caruur ah leh elman cali axmed injineer korontada ayuu ahaa shirkadii ugu horeysay ee koronto gelisa wadooyinka magaalada muqdisho markii ay dowladii kacaanka dhacday ayuu sameeyey sidoo kale dhalinyarada ayuu makaanig iyo wadida baabuurta ku tababari jiray si ay ugu shaqaystaan mashruucan ayuu ku bilaabay hay-adda samafalka elman oo uu ugu magacdaray qoriga dhig qalinka qaado dilkiisa waxa uu fariin qaraar u diray looguna talagalay shaqsiyaadkii soomaalida ee rabay nabadda waxaa tiri orahdaasi amnesty international sidoo kale waxa uu ahaa nin aada u caawiya dadka masaakiinta ee danyarta ah gaar ahaan dhalinyarada kabaha caseeya nasiib daro sagaalkii maarso kun sagaal boqol lix iyo sagaashankii ayaa la dilay intii uu socday dagaalkii sokeeye kadib dilkii saygeeda iyada iyo caruurteeda waxa ay u qaxeen canada kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii dib ayay ugu soo laabatay dalka labada kun iyo lixdii si ay ugu ololeyso nabadda iyo xuquuqda aadanaha iyada oo ku guuleysatay in dib boorka uga jafto hay-addii elman oo uu aasaasay saygeeda aasaaska iyo waxqabadka hay-adda elman hay-adda elman waa urur aan faa-iido doon ahayn lana aasaasay kun sagaal boqol iyo sagaashankii loona qoondeeyay dhiirigelinta nabadda kobcinta hogaaminta iyo xoojinta awoodsiinta bulshada si ay qeyb uga noqdaan geedi socodka hanaanka iyo horumarinta soomaaliya waxa ay taageero badbaadin ah siiyeen dadka u baahan gargaarka iyaga oo ku dadaalaya sidii loogu abuuri lahaa firfircooni horumarineed falsafada ku saabsan gargaarka iyo horumarinta bini-aadamka ayay u wajahdaa baridda tacliim iyo xirfad abuur shaqo qofku ku shaqaysan karo howlaha waxqabadeed ee hay-adda ayaa keentay in badi bulshada soomaaliyeed ay la dhaceen howlahooda shaqo iyo bini-aadamnimada aqoonsiyo kala duwana ayay ka heleen madax kala duwan qaramada midoobay iyo ururada caalamiga ah ee adduunka iyaga oo la wadaagay abaalmarino aqoonsiyo iyo iskaashi howlaha hay-adda elman sister somali waa xarunta ugu horeysay ee loo abuuray wax kaqabashada dhibaatooyinka kufsiga si jawaab looga bixiyo ka hortagna loogu sameeyo dhammaan rabshadaha ku wajahan dumarka iyo gabdhaha daroob degan big abdaben nabad dhisida ayay ka shaqeysaa si loo joojiyo dagaalada iyo xasaradaha dalka qorshahan ayaa fududeenaya hubka dhigis lagu sameeyo maleeshiyaadka frontland activities u dhaqdhaqaaqida si loo ilaaliyo korna loogu qaado xuquuqda aasaasiga ee qofka soomaaliga ah waxa ay kormeer ku sameysaa iyo qoraalba ka warbixinta xadgudubyada xaddaafka ah iyo xadgudubyada kale ee dhaca equal voices qeybtan waxaa si gaar ah uga shaqeeya haweenka iyo hogaamiyayaasha dhalinyarada si loogaga qayb galo si macno leh nidaamka siyaasadda shiibil si nidaamsan ayay u maalgelisaa waxbarashada gabdhaha qaangaarka ah iyo kobcinta jiilka xiga ee hogaamiyayaasha siyaasadda skills training xarumaha tababarada iyo farsamooyinka waxa ay bixisaa waxbarasho tayo sare leh si fursad shaqo loogu talagalay habnololeed sharaf leh u dhisanto job creation heerka shaqo la-aanta haysata dhalinyarada soomaaliyeed oo ah mid aada u sareysa hay-adda elman waxa ay ku dadaashaa xal u helideeda iyo kuwo kale abaalgudyadii ay heshay sideedii maarso laba kun saddex iyo tobankii waxaa la guddoonsiiyey abaalmarinta international women of courage award uu mareykanka bixiyo diseembar laba kun iyo afar iyo tobankii waxaa lagu sharfay biladda xuquuqda aadanaha gaar ahaan sida midda xuquuqda habeenka soomaaliyeed ugu shaqeysay kana heshay fridrich ebert foundation f e s sanadkii laba kun iyo lix iyo tobankii jaamacadda harvard university ayay ka heshay cletisman international activist award sanadkii laba kun lix iyo tobankii waxaa lagu sharfay abaalmarinta rich theronkis award oo ay bixiso oxfam america ugu dambeyntiina laba kun toddobiyo tobankii abaalmarin ayay ka gudoontay aroora baras awaakinin of humanity
hagaag markan aanu imaano falanqaynteenna quumanka waa qanjirada ku yaala xagga dambe ee cunaha waxa ay ka hortagaan cudurrada soo weerara jirka waa difaaca ugu horreeya ee jirka intiisa kale markuu infekshinka ama caabuqa uu haleelo dalqada waxaa loo yaqaanaa caabuqa quumanka quumanka waxaay ku dhici karaan qof kasta inkastoo ay carruurtu ay u badan yihiin astoomaha quumanka waxaa ka mid ah oo lagu gartaa cunaha oo xanuuna quumanka oo barara iyo qandho xaaladan waxay sabab u noqon kartaa in fayruska iyo bakteriyada ay jirka si fudud ku galaan quumanka waxaa ku hareereysan unugyada cadcad ee dhiigga oo ka hortaga in jirka ay soo galaan cudurro sababayaal sababi kara in jirka uu ku dhaco caabuq laakiin quumanka qudhooda waxay u nugul yihiin caabuqa kaga imanaya ilmaqabatada badi caabuqan waxaa u nugul carruurta yaryar kuwaasi oo marka aad booqato xarumaha lagula tacaala ay ku badan yihiin waalidiin badan ayaa carruurtooda la dhiban xanuunkan haddaba si ay macluumaad badan uga helaan ayaan toddobaadkan uga hadli doonaa waxaana inoogu marti ah doctore saluul salaad oo baratay cilmiga xanuunada ku dhaca cunaha dhagaha iyo sanka kana howlgasho isbitaalka alixsaan ugu horeyn soo dhowgan kadib waxa ay noo sharaxaysaa waxa uu yahay quuman waa ku dhawaa barnaamijka xanaan aadan kaaga mahadcelinaa barnaamijka aada ku quruxda badane aa runtii bulshada a u heesid ay barnaamijyada noocyadan kalena aaday muhiim ugu yihiin mujtamaceena su-aasha ay weydiisa oo ah quumanka maxay yihiin quumanka quumanka waa laba qanjir ee ku yaala qeybta dambe ee cunaha waxa ayna quumanka xoojiyaan unugyada difaaca jirka ah waxayna ka hortagaan infekshanada waxay ka mid yihiin qeybta difaaca jirka ah qanjiro ilaa laba boqol ka badan oo jirkeena ilaahi subxaana watacaala noo sameeyey ee waxay ka yihiin qeyb ayagana labadaas marka quumanka marmarka qaar waxaa ku dhaca infection ama caabuq caabuqaasna waxaa keeno virus ama bacteria sidaas ay u bukadaan oo maxaa la dhahayay ay u naqdaan tonsolitis qofka quumana ku kacsan markaasaa la dhahaa quumana kacsan yacni quumanka infection ku dhaca waayo calaamadaha lagu garto quumanka maxaa kamid ah waa mahadsan tahay xanaan su-aal muhiim waaye oo u baahan in si fiican looga jawaabo si dadku ogaadaan quumanka calaamadihiisa calaamadaha quumanka lagu garto maxaa kamid ah calaamadaha quumanka lagu garto waxaa kamid ah in xanuunka soo bood dhuunta lagu arko oo soortaloos la dhaho in qofka laqista ay ku adkaato oo maxaa la dhahay wax laqi waayo cuntadii xumad aada u fara badan ama qandho waxaa lagu arkaa dhiga xanuun dhigihii qofka xanuuno waxaa lagu arkaa maxayto daal fara badan galguusidoo qofka xumaado abateedkii qofka ka xumaado waxyaabahaasoo dhan waa lagu arkaa sidoo kale calool xanuun calool xanuun waxay qaas u tahay ilmaha inta badan marka calaamad calaamadahaasa quumanka inta badan lagu arkaa iyo in qanjirada qoorta ku yaalo kalena ay soo barbararaan oo xanuun lataa oo aada saan loo taabtay ay xanuunayaan qofka ayadana waxawaaye qayb kamida calaamadaha caruurta waxa calaamado u gaar ah miyuu leeyahay yees calaamada u gaaraa jira ilmaha oo inta badan ay kaga duwan yihiin dadka waaweyn calaamadahaas waxaa kamid ah in cunug yarka ah horta qandho way ka sameyn oo qandho aada fara badan oo xitaa jareys ah oo yeelanaya cunug ilmaha yarka ah sidoo kale waxaa lagu arkaa in dhareer fara badan oo cunuga maanta dhan uu iska dhareero dhareerkaas sababta u dhareerayana waxay tahay in xanuun dhuunta ay xanuuneyso isagana uuna sheegi karin in cuntadii xitaa uu diido ilmaha cuntadii uu iska diido xanuunka aawgiis caloosha inay xanuunto waxyaabahaasaa lagu arkaa qandhadii waxyaabahaasna way ka sameyn yihiin
waa tahay doctoreesa sababaha keena inuu qofka uu ka bukado quumanka maxaa keena Ee, waa mahadsantahay xanaan waxyaabaha inta badan keena waxaa ka mid ah virus oo inta badan keeno viruska keeno inta ugu badan sidoo kale waxaa ka mid ah bacteria Ee, sidoo kale bacteriaska waxaa ugu caansan ah, beta hemolytic streptococci mid la dhahaa ee ku- ee nooceedaas oo streptococci groupkaas waaye taasaa inta badan keento waana ilmo aragta waaye jeermisidaas Ee, waa gartay khatarta ka dhalan karta intee ayay gaarsiisan tahay Ee, runtii huumanka khatar aada u badanaa ka dhalan karto aysan inta badan dadka ku baraarugsaneyn inay keenayaan Een, waxaa ka mid ah khataraha inta badan ka dhashta waxaa ka mid ah huumanka ay keenayaan in infection kusoo bood ah lagu arko dhagaha dhagaha qeybta dhexe oo loo yaqaano otis media otis mediadaas oo haddana usii gudubto inay infectionkeeda joogto noqoto tan labaad waxay- waxay tahay in xuubka gadaashiisa biyo ay ku abuurmaan ay kuumanka sabab u yihiin taasna ay keento cunugii inuu maqli waayo oo hadhow gadaal dambe lagu baraarugo inuu cunugan uu wax maqleynin ama maqalkiisa aada u hooseeyo waxaa kaloo k- oo ka imaan kara kuumanka in hal mar kuumanka ay dhexdooda ay malax ka sameysato oo runtii qandho aada u daran iyo xanuun ee ku keento qofka uu ku dhaco kuumankaas yacni ee, ma- ma- ma- malaxdaas markay gasho kuumanka waxaa loo yaqaanaa peritonsillar abscess runtii khatar badan oo- oo keeni karaa kuumanka Een, wadnuhu saameyn karaa xubnaha ugu muhiimsan wadnaha ka mid ah wuxuu saameyn karaa keliyihii oo wuxuu keeni karaa een, maxaa la dhahaa, glomerulonephritis wuxuu keeni karaa een, murqo xanuun iyo waxyaabahaas Ee, waa yahay goormo ayuu gaaraa heer qaliin Een, runtii qaliinka marka laga hadlaayo waxaa la fiiriyaa waxyaabo oo la dhaho oo qofka marka waxaas lagu arko in laga qali u baahan yihiin aada u fara badan yihiin inta ugu caansan aan isla soo qaadanaynaa waxaa ka mid ah in quumanka ay soo laalaabtaan shan mar wax ka badan sanad ama laba sano in quumanka ay keenaan malax ay ay noqdaan yacni ku sameysmo ama kusoo boodki oo malaxda ah uu ku imaado laba mar waa qalin waa loo sameyn karaa qofkaas haddii la daaweeyo kadib qalin loo sameeyaa fiican iyo quuman jiradooda joogto noqdeen ee way weynaadeen yacni saiskooda ama xajmigooda aada u weynaaday kadibna dhibaato ku keenay neefsashadii oo wuxuu keenaa maxay ahayd oo ee, obstructive sleep apnea in cunuga hal mar hurdada uu soo kaco kalna neefta ay ku dhegto in maxay ahayd oo cuntadii oo kale oo ka saameeyo oo loo yaqaano maxaa la lahayay disbeji waxyaas cunug inuu cunto cuni waayo weyn weyn- weynaashada dartood laqisti ay ku adkaato sidoo kale in hadalkii uu isbedel ku imaado saddexdaas markuu ku keeno quumankaas jirada joogto noqotay yacni waxaa loo sameeyaa xalkiisa qaliin qaliina la dhahaa waa lagu xali karaa sidoo kale een, in xoog gadaashiisa biyo uu geliyo in maxaa la dhegti xoogkeeda uu ka dilaaciye oo malax iyo waxyaabahaas dhegti uu ku imaado maqalka yaraado kadibna ayadoo dhegta la badbaadinayo waxaa la sameeyaa marka hore in meesha uu ka imaado infectionka la daaweeyo oo ah quumanka in laga saaro si dhegta loo loo badbaadiyo Ee, waa tahay doctoreesa caruurta ilaa imise jir ayaa looga qali karaa Ee, waa mahadsan tahay xanaan Een, caruurta runtii saddex jir ayaa ilaa saddex jir waa la sugaa cunuga umanka ilaa aysan jirin waxyaabo kale oo kalifaya in laba sano iyo bar iyo laba sano lagu qalo laakiin inta badan saddex sano iyo wixii ka weynaa loo sameeyaa qaliinka
Ee, waa yahay walaaca ay waalidiinta ka muujiyaan qaliinka mala kulantaan yacni walaaca ee waalidiinta ay ka muujinayaan runtii waa mid aada u badan inkastoo maalmaha dambe ee dadka fahmayaan ee qalinkiisa inuu wax simbal iska yahay oo fudud ay ogaadeen laakiin waxyaabaha inta badan aan aragno waxaa ka mid ah in waalidiinta ay dhahaan cunugayga qaliin ma gaarin cunugayga qaliinka maxay ahayd oo hadhow ama wax ku naqdaa uumankiya oo laga saaray shaqadii u haayeen hadhow yaa u qabanayo kale iyo waxyaabo aada u badan maxaa laahay waalidiinta ee aan kala kulanaa marka la dhaafo qaliin waayo cunugaaga laak ugu dambeyn waa waa loo sharxaa kadibna go-aanka ayaga ka gaaro ka hortag ma leeyahay xanuunkani ka hortag ma leeyahay yes ka hortag wuu leeyahay maxaa yeelay jeermiska sababo waxawaaye viral iyo bacteria caruurta marka dadka way isku gudbi karaan viruska iyo waxyaabahan waxyaabaha kuma keenayo waa waxyaaba la isku gudbi karo sababtaas waaye dadka wuxuu aada ugu batay weliba bulshadeenu aada ugu badan yahay sababtoo ah ma ku baraarugsano in waxaan yihiin wax la kala qaadi karo oo bacteriya keenayaan marka waxyaaba muhiimka ee waxaa kamid ah oo la rabo in hadda kadib la ogaado in cuntooyinka ilmaha leesla siinayo iyo waxyaabahaas in laga fogeeyo oo ilmaha qabo laga ilaaliyo ilmaha kale ilmaha cuntooyin leesla siinin biyaha weelasha waxyaabahaas dhan leesla wadaajinin sidoo kale waxaa kamid ah ilmihii in la baro sida gacmihii hayojiinka fiican loo samey lahaa sidoo kale wax muhiim ah in waxyaaba waxaa jira qumanka oo aada ku kacaan marka la sameeyo waxaa kamid waxyaabahaas waxaa kamid ah basbaaska iyo biyaha qabowga iyo waxyaabaha macmacaanka waxyaabaha inta badan kiciya waaye qumanka waxyaabahaasna in laga fogeeyo ka hortagay kamid yihiin cunuga hadduu jirada ama qofka in guriga uu joogo maxay si ilmihii kale ugu gudbinin waa gartay doctores dawadiisa muxuu yahay marka runtii haa daawadiis isaga waxawaaye aan haddii infection uu jiro oo active ah in la siiyo oo daawooyin xanuun baabi ah daawo qalaji ah in la siiyo oo uu ka dego maxaa lalahaayay kadibna waxyaabihii kicinaan laga ilaaliyo haddii uu gaarsiisan yahay stageki ama meesha qaliinka ahayn in qaliin looga sameeyo waa daawada ugu dambeysa qaliin waayo womanka in laga saaro ayaga dhan sanca soomaaliga dawma u yahay sida in laga xoqo ama la gubo iyo waxyaabaha lamidka ah xanaan su-aal muhiim waaye waa maxsan tahay soomaalida sancooyinka iyo waxyaabaha ay sameynayaan gubitaanka iyo waxyeelada lamida daawo ma u yahay yacni soomaalida waxay sameeyaan soomaalida waxay sameeyaan waxyaaba sanciin la dhahaayo iyo gubitaan runtii waxyaabahaas waa wax dhibaatada ugu badan ee wadankeena ka jiro waxaana aada u fiican in la gawaantoobo waxyaabahaas layska dhaafo cunuga haddii qumanka laga gubo ama laga sarsaro wax faa-iido uu keenaa ma lahan ilaa uu dhib kala kulmo oo infection iyo inuu iskaga dhigo meelaha qaar lagala kulmaa maana wax faa-iido ee uu leeyahay ama daawo uu yahay ma lahan waalidiintana waxay u sheegaha inay waxaas iska dhaafaan ee cunugooda geeyaan isbitaal markay ku arkaan inuu jiran yahay markay arkaan doctor esaluul aadaad u mahadsan tahay ugu dambeyntii waalidiin badan ayaa caruurtooda la dhiban xanuunkan maxay tahay taladaada talada aan sii lahaa waalidiinto waalidiinta la dhiban quumanka waxaa kamid ah kow waalidka inuu ka warqabo ilmihiisa kow inuu yaqaano xanuunka haayo haddii uu yahay quuman waa in uu ka ilaaliyaa waxyaabihii aan hore usoo sheegnay sida biyihii qabowga ah basbaaskii maxay aheetood in wax haduu ku arko xanuun ama qandha ama waxyaabahaas inuu u geeyo dhakhtar iyo intii uu ku kalsoon yahay xubnaha iyo dhagaysanka uu ku kalsoon yahay uu aaminsan yahay islamarkaasna uu la socodsiiya halkaas dhakhtar si uu ula socdo oo go-aanka ugu dambeeyo uu ugu gaaro haddii ay daawo yihiin iyo haddii uu qaliin naqdaba mar walban waxaan dhihi lahay in ilmaha aan leesla siinin cuntooyinka lakala ilaaliyo maxaa yeele horaan usoo sheegnay cudurkan waa wax jeermis ka imaanaya jeermiskaasna waxyaabaa lagu kala qaadaya waxaa kamid ah in waxyaabihii laysla wadaago asaga waxyaabaha canuurti waxaas caamada waxyaabahaas ugu gudbaa sistirteed haddii cunug biyaha isla cabaan cuntada isla cunaan waxaa aada ugu nugul yahay ama ugu nugul yahay qofka inuu si fudud u ku qaado
aad ayay u mahadsantahay doctor saluul salaad oo inoogu marti ahayd barnaamijka intaas ayaanu kusoo afmeerayaa intaan ku kulmi doona barnaamijkan kulacayn ah sidaasii nabadgelyo